su-aasha kow iyo tobanaad iyo tan iyo labaiy labaatanaad waa isu eg yihiin sideen dhallinyarada uga ilaalinaa afkaarta qalloocan sida takfiirka iyo taxasubka tan iyo labaiyo labaatanaadna waxay leedahay see wiilkayga aan uga ilaaliyaa iyo yacnii usrada inteeda kaleba fikirka khawaarijta iyo ducaadooda taa qofkii alla u sahlo way u sahlanaanaysaa waxaana mar walba loo baahan yahay in alle la kaalmaysto oo ducadana la badiyo in alle uu ciyaalka noo hagaajiyo iyo ummaddeenna dhanba oo fitnada iyo baadida iyo uu ummadda maaragtay ka soo celiyo inkastoo dee rasuulku sala allahu alay wasalama uu sheegay in ummaddana iskhilaafayso oo ay toddobaatan iyo saddex firqo ay noqonayso dhammaantoodna ay naarta gelaan ilaa mid moogi waa aljamaac uu ku fasira rasuulku sal alla alay slam waa dadka maaragtay ahlucilmiga waa dadka ahlulxadiidka la yidhaahdo oo diintii saxda ahayd ee rasuulka sal ll slam iyo saxaabadii taabiciinta laga dhaxlay ku taagan marka dee qofku inta tabartiisa waa inuu ku dadaalo inuu dadka la saaxiibo oo uu diinka iyaga ka raadiyo dadka ahlucilmiga oo maaragtay muxaqiqiinta ah uu diinka ka qaato ee aanu qof kasta oo telefishinka ka soo baxa aanu culamo ka dhigan oo uu diinkiisa ilaashado ahlucilmigu waxay dhihi jireen sida ibnu siriin oo kale ina haada alcilma diinun fanduruu can man taakhuduuna diinakum cilmigani waa diin ee iska fiiriya qofka aad ka qaadanaysaan diinta marka yani qof kasta oo hadla ama qof kasta oo dhawaaqa wax lagama qaato dad la hubo oo diinkooda lagu kalsoon yahay unbaa maaragtay diinta laga qaataa qofkuna mar walba waxaa loo baahan yahay inuu ciyaalkiisii uu ka fekero oo alla wuxuu yiri yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara dadka muuminiinta ahw laftiinna iyo ahalkiinnaba ka ilaaliya naar lagu shidaayo oo wax lagu shidaaya ay yihiin dad iyo dhagax marka waxaana naarta la isaga ilaaliyaa waa in diinkii si saxa loo qabsado oo lagu camal falo qofkuna niyaddiisu ay ahaato in ciyaalkiisii iyo dhallinyaradii muslimiinta ahaaba kulligood ay diintii ku toosnaadaan oo aan laga fekerin dhinaca maaragtay xagga adduunyada keliya inuu cunugani ii nabad galo oo afkaartii daacish iyo qaacida iyo waxaas khariban uu ka haro uun aan lagu fekerine lagu fekero qofka siduu u badbaadi lahaa aakhiradiis wuxuuna ku badbaadi karaa qofku inuu diin saxa ku camalfalo uu ku dhaqmo oo allah ka cabsado kadibna uu fitankii iska ilaaliyo waa in cilmigii sharcigaha la baraa qofka haddaan wax la barin oo qofku aan wax garanaynin qof kastoo u sheekeeyo warkiisa buu iska qaadanaya waa in towxiidkii qofkii dadkii loo caddeeyo waa in caqiidadii salafka dadka la baro iyadaa caddaynaysa dariiqada khawaarijtu siday u khaldan tahay oo takfiirka maaragtay khaladka ah oo quluwi uu ku jiro dadka ka celinaysa caqiidadaasa ka celinaysa oo ku baraarujinaysa madhabka khawaarijta sida uu khaldan yahay oo uu khilaafsan yahay kitaabkiii sunnadii waxaa kaloo loo baahan yahay in dadka khaldan ee ahlubidaca ah iyo axsaabtan diinta sheeganaysa zamankan in laga digtoonaado sababto waxay u badan yihin inay ku dhisan yihiin xukundoon oo ay ismujaamaleeyaan oo aanay si jiddi ah maaragtay oo dhab ah aanay maaragtay dadka baatilka uga celin kuwaasna markayaan lagu dagmin oo wixii ahlubidaca waa in maaragtay bidacdooda la caddeeyaa oo dhallinyaradina looga digaa ahlucilmigu waa ay ka digi jireen dadka ahlubidaca ah si aan loogu kadsoomin zamankan aan joogno reer jazaa'ir markii ay la soo xiriireen sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu uga digay dadka maaragtay afkaarta khawaarijta haysta oo xukaamta takfiiriya wuxuuna ku sheegay sheekh bin cuthaymiin inay yihiin kuwan kuwa dhaxlay khawaarijtii cali bin abi taalib ku khuruujtay dadkana maaragtay gaalaysiin xaqdarra ah looma ogola shiikhu wuxuu leeyahay gaalku waa qofkii alle iyo rasuul ay gaalnimo ku xukumeen gaalaysiintuna shuruud bay leedahay waxaa ka mid ah qofkaad gaalaysiinaysa wixii inuu cilmi u leeyahay horta doonis waa inay jirtaa marka calaa kulli xaal maaratay takfiirku shuruud buu leeyahay buu leeyahay in lagu degdegana maaragtay ma banaana sida aanayba u bannaanayn inaad ku degdegto waxan waa xalaal iyo waa xaaraan waxaa la weydiiyey marka sheekh bin uthaymiin waxaa la weydiiyey waxay dhegaystaan baa la yidhi cajaladaha salmaan alcawda iyo safar alxawaali marka maugu naseexanaynaa inaanay dhegaysanin shiikhu wuxuu yidhi yani cajaladahaas wixii khayr oo ku jira meel kalaad keenaysaa buu leeyahy shiikhu cashiradooda qaarkood iyo cajaladooda qaarkoodna waxyaabaa lagu qabsado yaa ku jira oo aan diinka ku toosnayn aniguna kuma kala sooci kara buu leeyahay marka waxaa la weydiiyey shiikh ma waxaad noogu naseexaynaysaa inaanan dhegaysanin marka shiikhu wuxuu yidhi waxaan idinkugu naseexaynaa inaad dhegaysataan cajaladaha sheekh ibnu baas iyo sheekh albani cajaladaha culummada lagu yaqaano ictidaalka iyo inaanay maaragtay talax tag iyo waxaas aanay lahayn thawra fikriyana ka maran macnahu waa kacdoon iyo kacaannimo xagga afkaarta ah ka maran yani kuwan dhallinyaradan buu ku tuhmayaa inay maaragtay kacaan afkaar kacaaneed ay ku jirto marka shiikha waxaa la weydiiyey shiikhu marka markan ay leeyihiin jihaad baa maalan jazaa'ir ka jira oo xukaamtin ay takfiirinayaan oo cajaladihii salmaan iyo safri ay dhegeysanayaan khilaafkaas marka ma khilaaf farciyaa la yidhi mase waa khilaaf usuulah shiikhu wuxuu yidhi waa khilaaf caqiide ah buu yidhi sababtoo ah usuushii ahlusunna waljamaca waxaa ka mid ah inaan qofna lagu gaalnimo xukminin dembi uu sameeyey marka waxaa la weydiiyey shiikha yani qofka kabiirada sameeya yaa gaala dhihi maayaan laakiinse xukaamtii takfiirinayaan oo waxay soo deliisanayan ayadda ahayd man lam yaxkum bima anzala allah faulaakum alkaafiruun xukaamta keliya takfiiriyaan shiikhu wuxuu yidhi aayaddan marka waxaa ku soo arooray athar ibn cabaas laga wariyey oo uu leeyahay waa gaalnimo aan qofkii diinka ka saaraynin sida rasulka sal slam uu yidhi sibaabu muslimin fusuuq wa qitaaluhu kufrun caayada qofka la caayaa qofka muslimka ama la iscaayaa waa faasiqnimo oo taacadii allo laga baxay in lala dagaalamaana waa ama la dagaalamaana waa yani gaalnimo marka mufasiriinta qaarkood waxay ku sheegaan buu leeyahy in ahlukitaab ay kusoo degtay oo siyaaqu maarata saasuu sheegaya aayaddii buu akhriyay shiikhu waman lam yaxkum bima anzala allaahu waxaa laga wadaa ku leeyahy ahlu tawraad baa laga wadaa ulaa'ikum alkaafiruun calaa kulli xaal sheekh bin uthaymiin waxaad arkaysaa inuu maarata si sariixa uga digay dadkii fitnada waagaas ku dhiiri gelin jiray qofku marka bidca muujista sida shekh binbaas uu leeyahay waa laga haajiraa yani xiriirna lama sameeyo xataa lama salaamo inuu dadka wax barana ma mudna sababtoo ah aamin lagama ah sheekh albani dadkan maaragtay xarakiyiinta ah ee qaarkood ay salafiyada ay sheeganayaan laakiin ikhwaannimada maaragtay lagu yaqaano oo hadda magacyadii la sheegayo kale iyo ay ka mid ahaayeen shiikhu wuxuu leeyahay hadda ka hor baan maruu ka hadlayo maarata tabliiqa la weydiiyey waa suufiya casriya iri u yidhi kuwanna waxaa ii muuqday buu yidhi inaan ku magacaabo khaarijiya casriya yani sababta madhabka khawaarijta iyo qayba ka haystaan calaa kulli xaal marka dadka khaldan waa in dadka looga digaa dhallinyaradina waa cilmi saxa in la baro iyo sunnadii gaar ahaan maaragtay inaan aimada muslimiinta iyo madaxda lagu khuruujin waxaan loo baahanya in culammadii lagu kalsoonaa oo diintooda lagu kalsoonaa loo noqdo maymuun ibnu mahraan wuxuu leeyahay wajadtu salaaxa qalbii fii mujaalasati culamaa maymuun ibnu mihraan wuxuu leeyahay wajadtu salaaxa qalbii fii mujaalasati alculamaa yani qalbigayga hagaagiisa waxaan ka helay buu ku leey markaan culammadii aan la fadhiistay buu leeyahay sababtoo culummadu yani warkiisu intaas ku dhammaa laakiin marka lasii ta- taxliiliyo culummadu waa waa kuwii ambiyada dhaxlay waayo marka hanuun iyo wanaag baa laga kororsadaa culummaduna marka laba ay qaybsamaan waa kuwo maaragtay ahlu sunno oo salafiyiin ah oo toosan iyo kuwo ahlu bidaca oo ahwaadooda raacsan marka tawxiid baa la wada dhigaa yaan lagu kadsoomin marka qofku waa inuu yahay qof ahlu dalaalkii dadka uga digaaya oo tooshka ku shidaaya si aan loogu kadsoomin dhalinyaro waxaad arkaysaa diinka xaggeed ka qaadataa marka aad tiraahdo waxay ku leeyihiin dee internetkan maarata ka qaadanaa bay leeyihin marka qof diinkiisa internet maarata ka qaadanaya maxaa u hagaagaya qofkaas waa nasiib daro cilmigu wuxuu u baahan yahay culimmadii in maaragtay loo fadhiisto oo laga fa'idaysto haddii kale lala xiriiro duruustooda la dhagaysto qofkuna uusan masaa-ishan waaweyn sideedaba aanu maaragtay ku dhiiranin hadday noqoto dhiig maaragtay muslim banaysashadiis ama qof muslima gaalnimo ku xukminteed waa wax aad iyo aad u khatar badan man qaala liakhiihi yaa kaafir faqad baa'a biha axaduhuma yuu rasuulku u yidhi sala allah alay wasalam qofkii qofka walaalkiisa ku yira gaal yahow yacni meel cidlaa ma dhacdo labadooda qof unbaa la noqda yuu leeyahy rasuulku sal alla ly slam marka waxa ay dhici kartaba adigu inaad diinka uga baxdo maxaa maaragtay kuu geeyey dhiiggii muslimkuna wax sahlan maaha rasuulku wuxuu yidhi sal ly slam man istataaca an laa yuxaala baynahu wa bayna aljannati bimil'i kafin min damin ahraaqahu falyafcal yani qofkii awood u yeesha inaan jannada iyo asaga la kala geynin hal sacaboo maaragtay dhiiguhu u daadiyey ha sameeya buu leeyahy sababta dhiigga aad daadisay yaa jannadii maaragtay kaa celinaya oo sabab kuugu noqonaya inaada jannadii gelin arrintaas marka arrin sahlan maaha wax la fududaysto maaha fitnana sideedaba waxay ka dhacdaa sida shekh islam ibn taymiya uu leeyahay in wixii alla uu dadka uu faray la- la- la- faraha laga qaado aan la samaynin sababtoo ah alla dadka wuxuu faray xaqi buu faray in la sabrana waa uu faray fitnadu marka waxay ka imaanaysaa ama xaqi baa laga tegaaya ama sabarkii baa laga tegaaya oo sabar darradii qofka waxay keenaysaa inuu maarata munkaraad waaweyn uu ku dhaco asagoo xagaaji isleh dee dowladda awood u lena waa inay maaragtay dadka khawaarijta ah ay la dagaalantaa sababta rasuulku wuxuu yidhi sal l slam lain adraktum la aqtulannahum qatla caad yani haddaan soo gaaro reer caad sidii loo laayoo kale dee oo iyaga cadaab baa ku dhacay moogtahay yaan u laynaya waxba ka reebi maayo sharu qatla taxta adiibi samaa buu yidhi kuwa la dilo oo maaragtay dhulka manaha cirka hoostiisa jooga macnaha dhulka ka sarreeya waa moogta wax ka shar badan ma jiraan waa iyaga marka nimanka madaxda muslimiinta ahaa ma aha nimanka inay maaragtay iska fiirsadaan marba hadday muslimkii dhibayaan oy takfiirinayaan oy maaragtay qarxinayaan waa in lala dagaalamo wixii lagu dadaali karo maarata inay soo hanuunaan oo xujada lagu oogana lagu dadaalo wixii gaajo iyo wax noocaas o kale ay u geeyeenna dee lagu dadaalo maarata sidii loo nafaqayn lahaa oo looga soo reebi lahaa shekh islam taymiya wuxuu leeyahy saxaabadu waxay isku waafaqeen in khawaarijtii lala dagaalamo aimada cilmigana sidoo kale oo ka dambeeyey sababto wax ka shar badan ma jirin muslimiinta uga shar badan khawaarijta oo yahuudiya nasaara xataa waa ka dhib badnaayeen sababtu waa maxay qof kastoo muslima oo aan waafaqin bay dilkiisa ku dadaali jireen marka calaa kulli xaal aabbayaalkii xil baa saaran dadkii culamada ahaa xil baa saaran dhallinyaradii sidii looga celin lahaa wax noocaas oo kale ah oo wacdi fiican iyo diin saxa iyo loogu sheegi lahaa dhallinyaradii iyo ilmihii kullukum raacin yuu leeyahy rasuulka sal l slam qof walba waa waxbaa la raaciyey wa kullukum mas-uulun can ra'yatihi qof walbana maarata wix la raaciyey waa la weydiin doonaa faarajulu fii beytihi raacin wahuwa mas-uul can ra'yatihi walmaratu raaciyatun fii beytihi zawjiha wahiya mas-uulad can raciyatiha yuu leeyahy rasuulka sal ly slam qof walba marka waa xil baa saaran xilkaasna waa la isweydiin doonaa aakhiro marka dadka xuxun ilmuhu yaanay la soconin marka kuwa xagga fisqiga kuwa ku xumaa oo aan diin fiican lahayn ha u ogolaanin inay ciyaalku la socdaan sida kuwa afkaarta xun wataa aad maarata uga ilaalinaysa ayagaba gar ha soo daysto dhar sunadu waafaqsan ha ha- ha qaato laakiin mar balba afkaartiisu dee afkaar khawaariij ay tahay faasiqi caadiga ahaa waa ka shar badan yahay marka labada qoloba ka ilaasho ciyaalkaada marka dadka madaxda ee muslimiinta inaan lala dagaalamin waa baab weyn oo abwaabta diinta ka mid ah waa inay dadkii maaragtay ku dhaqmaan oo aan eh, xarakiyiintu aanay ka leexinin dariiqi saxda ah marka qaarkood waxaa dhici karta ninka xarikiga ah inuu ku yiraahdo dee labada qoloba maaragtay eh, ka- ka leexo kuwan wax qarxinayo oo dagaalamaayo iyo maaragtay xukuumaddii eh, muslimka ahayd labadaba dhexdhexaad noqo iyo waxaasu ku leeyahay sida qaalibkaana dhexdhexaadnimadaas wax kale maaha maalin maalmaha kamid a waxay rabaan inay ku yidhahdaan xukuumaddaani way gaalowday dhiiggeeduna waa noo bannaan yahay iyo wax noocaas oo kale ah marka iyaguna waa kuwa maaragtay yastaaduuna fi lmaai alcakir yaan lagu kadsoomi marka calaa kulli xaal su-aasha waxaa ku jirta taxasubkana see looga ilaaliyaa hadda ka hor aan ka soo hadalnay masaladaas maaragtay taxasubka ah markaan ictisaamka aan ka hadlaynay dee taxasubkuna isaguna wax bannaan ma ah muslimka in la kala geeyaa sideedaba waa xaaraan Ee, kutubo badanna masaladaas waa laga qoray marka waa bidco taxasubka iyo u- u- yani urur samayntaas iyo kooxaysigaas iyo waa- waa bidco bidcaduna waa baadi baadiduna naar bay sabab kugu noqotaa maxaa ku gelsha marka waxaas waxayna u badan tahay inuu qofku uun balaayo uun ka shaqaynaayo oo wax aan maarata munaasab ahayn uu ku mashquulaayo oo dadkii ahlu xaqa ah uu la coloobaayo dadaan fiicnayn uu maarata uu la saaxiibaayo waxaan fiicnayn uu afraad ka saa uu ka shaqaynaayo taasay marka xisbinimada ay ay- ay dhaxal siinaysaa qofka iyo uun dad xarakiyiina inuu diinkiisa ka qaato waana nasiib daro wax ahlu- ahlu cilmigu waxay oqoon jireen ma ahan